iyadoo maalintii shalay ay dagaallo ka dhaceen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiya xoogga ku haysato kaas oo u dhexeeyey maleeshiyaadka liyuu boolis iyo dad shacab ah ayaa la soo warinayaa in askar ka tirsan maleeshiyaadka lagu dilay weerar maanta dhacay ugu yaraan shan ka mid ah maleeshiyaadka liyuu boolis ayaa lagu dilay toddoba kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanka dacawaley oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka xasuuqa iyo gabadfallada joogtada ah ee ciidamada liyuu boolis ku hayaan shacabka marasta ah ayaanan ahayn mid ku cusub dadka deegaankaasi ilaa ay hadda waxaan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambaysay dagaalkan ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada liyuu boolis amar lagu soo siiyey in gebi ahaanba bulshada ku dhaqan deegaanka ay guryahooda ku duldumiyaan